جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaaray kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgalle qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo bakool xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay toos u maamulaan dowladaha saliibiyiinta caalamka dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa saldhig militari oo cusub ka samaysatay garoonka magaalada boosaaso ee gobolka bari si ay ugu gurmato kooxda fallaagada ee r s f ee dalka suudaan xildhibaan ka tirsan baarlamanka dowladda salibiyadda ee yugandha ayaa lagu afduubtay magaalada kambala xilli dalkaasi isku diyaarinaya doorasho madaxweyne munaasabad dowro loogu soo xiraya culummada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowro sharci ah u qabtay ganacsatada ku dhaqan degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa arbaco toddobada bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan howlgalle qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo bakool ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay weerareen isbaare murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool dhimashada waa hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabi jiray xuseen cilmiile qori aakii afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisana waa laga qanimaystay dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weeraro isugu jira duqeymo iyo dagaallo toosa ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka baruujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraradaas xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay si toosa u maamulaan dowladaha saliibiyiinta caalamka casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya xilli madaxda kooxda ridada soomaaliya fagaarayaasha ay ku xadaaqayaan inay maamulaan dal iyo dad madax bannaan ayuu mid ka mid a xildhibaanada golaha dawaaqiidda bannaanka soo dhigay xaqiiqda dhabta ee ka jirta dalka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo horey usoo noqday musharax madaxweyne iyo wasiir ka tirsan kooxda ridada ayaa shaaca ka qaaday waxaa lagu yaraa beesha caalamka oo la jeeda gaalada caalamka ay majarax u hayaan maamulada ridada ee ka jira soomaaliya isagoona soo bandhiga tusaalooyin arrinkaas xaqiijinaya waxa uu sheegay in dowladaha reer galbeedka ee awaamirta ay siiyaan murtadiinta soomaalida halka hay-adaha maaliyadda kufriga ay gacanta ku hayaan dhammaan ilaha dhaqaale ee kooxda riddada ay iyaguna dejiyaan nidaamka lagu hagayo horta inaan mid ogaano waayo dowladnimadeenna in badan oo ka mid ah waxay ajnabigii noo sheegaan ay ku tiirsan tahay saas yeela deyntaan linka cafinaha inta mara anuqaytanta hubkaa linka qaada inta ka leexda saan u hadla saan u dhaqma waxaa linka rabaa sharciyadaas inaa baasgaraysaan haddaa rabtiin waxaas inaa heshiin maaragtay sharciye alla yaabantiiloo baarlamaanka la keenaayo oo annaga aan naga imaan annaga xildhibaanaan nahay sharciyada maba akrinaba waa lasoo turjumaa inta mara annaga dhan waana la gaadgareeyaa mid baa hadda kahor inaa buug ku sheega umalayna wuxuu yidhi cabdiyow dee nimiyahow idinka lama tababari karo iyo dowladnimada lama tababari kara casriga ah maxaa dhacana yidhi idinka bacaadaaba dhex dhiiqaa dhex joogti inuu yidhi xataa malin dabaal sii kara macnihi ha dadku marka annaga waxa waa naloo wada sheegaa wax annaga naga yimaada ma jiraan marka doodoodaa waxay ahayd ma dowlad goboleedkaa la hor dhisaa mise reconciliationka la hormariyaa waxay ayagaa waxay u bateen ajnabigaa waxay u bateen dowlad goboleedka inta la dhiso ayada dowlad goboleedka reconciliationka ka shaqeyso ilaa hadda marka cid reconciliation ka shaqeysaa ma jirto nin kastoo meesha loo dhiiba keligiisa iridi u xiran yihiin meeshii keligiisaa joogo qabiiladii kasoo horjeeday iyo dadkii kasoo horjeeday iyo cidda ishaayeen sidii unbay weli ay ay ugu dhegan yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa carabka ku adkeeyey in murtadiinta soomaalida ay talo gacantooda ku jirin balse ay yihiin kuwa fuliya awaamirta ay bixiyaan saraakiisha caddaanka ah iyo kuwa kufaarta afrikaanta ah koox hurdada oo lagu soo dhisay xerada doofaray ee bagaati waddanka kenya sannada labada kun iyo afartii ayaa weli ku tirsan taageeridda amniga maaliyadda iyo midda siyaasadeed ee silibiyiinta ku sugan xerada xalane mahadsanid casam dowladda imaaraadka carabta ayaa saldhig militari oo cusub ka samaysatay garoonka magaalada boosaaso ee gobolka bari si ay ugu gurmato kooxda fallaagada ee r s f ee dalka suudaan marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xogo la helay ayaa tilmaamaya in dowladda imaaraadka carabta ay saldhig militari ka samaysatay gudaha garoonka boosaaso kaasoo la sheegay inuu yahay kan ugu weyn ee gurmadka militari ay ka siiso kooxda r s f ee ka dagaalanta dalka suudaan saldhigan ayaa la sheegay in la marsiiyo hubka iyo saanada militari iyo sahayda uu imaaraadku uu siiyo kooxdan kaasoo hadda noqday marinka gurmadkaasi loo marsiiyo garoonka magaalada boosaaso ee gobolka bari dowladda imaaraadka ayaa la tilmaamayaa inay dhaqaalo badan ku bixisay dhismaha saldhigan militari iyadoona dhismaha saldhigaasi uu socday muddo bilooyin ah maamulka riddada ee puntland ayaa la sheegay inay imaaraadku ogolaadeen inay saldhig ka samaysato garoonka magaalada boosaaso waxaana maamulkaasi uu hogaamiyo murtasiiciidin uu dhaqaalaha ugu badan ka helaa dowladda imaaraadka si uu u fidiyo danahooda imaaraadka ayaa gacan dhaqaala iyo mid militari u fidiya kooxda fallaagada ah ee r s f kuwaas oo la dagaalama dowladda dabadhilifka ee ka jirta suudaan tan iyo intaay socdeen colaadaha suudaan imaaraadku wuxuu si dhow uga qayb qaadanaya horinta dagaalada ka socda suudaan kaasoo dad fara badan ay ku dhinteen mahadsanid marwan xildhibaan ka tirsan baarlamanka dowladda salibiyadda ee yuganda ayaa lagu dilay magaalada kambala xilli dalkaasi isku diyaarinaya doorasho madaxweyne sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba xildhibaan ka tirsan baarlamanka dowladda salbiyadda yuganda sidoo kalena ah qareen ayaa isniintii shalay la xaqiijay in laga helay duleedka magaalada kambaale ee caasimada dalkaasi kadib maalmo uu gacanta ugu jiray ciidan afduubtay ninkan oo lagu magacaabo barnabas tinkasimer ayay ciidamo hubaysan oo ka tirsan kuwa ammaanka ka afduubteen isla caasimada kambaala waxaana afduubkiisa xaqiijiyay ehelkiisa ururka qareenada ayaa dhankiisa xaqiijiyey in afduubka ay geysteen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka xaaskiisa ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegtay in tinkasiimare laga helay mid ka mid ah xaafadaha ku yaala duleedka kambaala isagoo ku sugan xaalad caafimaad darro islamarkaana ay jirkiisu ka muuqdeen jirdil iyo dhibaatooyin kale oo loo geystay tinkasimare ayaa ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka yuganda si gaar ah xisbiga talada haya balse waa nin si weyn u dhaliila siyaasadda madaxweynaha dowladda silbiyadda yuganda yuweri museveni afduubkiisa ayaa kusoo beegmay xilli dalkaasi uu isku diyaarinayo doorasho madaxweyne musevenina oo mar kale u tartamayo xilka madaxweyne si uu usii joogo kursiga ama kusii hayo qoyskiisa waxaana siddeetan sano jirkan ku fadhiyey kursiga tan iyo kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii balse iminka waxaa la loolamayaa bobbi wine oo ah ninka ugu weyn mucaaradka siyaasiyiinta mucaaradka yuganda waxay museveni ku eedeynayaan inuu wado iskuday uu wiilkiisa genaraal mohosi kanerogba taliyaha guud ee ciidanka yuganda uu u diyaarinayo inuu xilka kala wareego bob wine ayaa horey u sheegay in uu wajahayo hanjabaadyo joogta ah oo uga imaanaya taliyaha ciidanka yuganda oo ah wiilka uu dhalay museveni kaasoo dhowr jeer bartiisaxa ama twitter oo ku soo qoray hanjabaad dil ah oo ku socota dadka ka soo horjeeda aabbihiisa sida bob wine mahadsanid abuushayba munaasabad dowro loogu soo xiray ee culummada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka dhacday deegaanka boordhuxunle ee wilaayada bakool faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed dowradan oo socotay muddo ku dhow toddobaad ayna kasoo qayb galeen culimada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool ayaa dhowaan kusoo gabagabowday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaasi dowrada oo loogu magacdaray caalimkii zaahidka ahaa ee sheekh nuur maclin cabdiraxmaan allaha u naxariistee shicaarkeeduna ahaa kuunu rabbaaniyiin ayay culimada ku qaateen duruus kala duwan iyo tawjiihaad iyadoona lagu kala qaatay shaqooyin ku saabsan sidii loo horumarin lahaa dacwada ugu horeyn qaar ka mid ah culimada dowrada ka faa'iidaysatay ayaa ka warramay dowrada loo qabtay iyo waxyaabaha ay ku saabsaneed iyagoona bacdalaahi u mahad celiyey maamulka islaamiga ah ee wilaayada ilaahay subxaana watacaala ayaa ka mahadsan dowradaas oo wilaayada ninqobati dowradaas oo magaajeela eraw dowratu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullahu tacaala oo shicaar sheena la eraw kunuu rabbaaniyiina bimaa kuntum tucallimuuna alkitaab mayba dareertay ilaa todoba maalmood iyo dareertii eed iyo eeda may u ahaa nininka baraarujii ilaahay barakaayo walaayada eedan durmeedana ninku dhandhowi maadaama un hayni culumadii mise gobolka un hayni eeda may waan faa'iidaysanay yaanka baraarugni maadaama sanadna ha dhammaaday sanad cusub lagalahaaye sidii may waaha un dadkii may waaha doorkii kaayna oo culummadanimada eh unku ka faa'iideeyey fadni xigga dacwada iyo dardardilinka jihaadka taxriidka alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ununku qiibgaadada fadni taasaa insha allahu tacaala ulajeedadayeena hayti dowladan sharaftale geemadale aleena waafajiyay hatana nin suurtageli bilawshay dhammaadye allah san mahadahan marka hore naba ilaahay maraadis yahay man sanaa ilaykum macruufan fakaafi'uuh falam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu kulay meeb aanu leteegna duca meelanaa jazaakum allahu khayra aljazaa wabaaraka allahu fiikum wataqabal allahu juhdakum wa axsana allahu ilaykum wasaglana runtii eeda ma arnay kuley ninka fa'iidooy fa'iid badan la kuluguna dowladan ban kala kuley mayba diyaaran anaha ilmaylana bare inuuna ka mafal waana gudbiina ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle aan u waafajiyey dowladun tan ah walaayadihinan galgaaladay arantunin samaytay wanaagun khaarkanan diyaaradayna ka mahadayana bacda allaahi faa'iido badanba koola kulugnay isburaarajyowku wal id muhiim ay awh cilmo badanna ka faa'iidaysani marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadlay nicmadan taga inan siyaadiyo meelaka darafaday ini un dadka oo muslimiinta ee hamiin imaalan un ka dhaha jarno wala gobod iyo sida haddaba walanqobdahayo juhuda labiyahayo dadaalka labiyahayo iniyuna marka lama laabnaa ilaahay subxaana wa tacaala aan ku dhawaanino shay waajiban oo dhowna wada saaran hadantan hata marka dowran galna in fadhiino oo nini buraarjiyey cuni walaayadaanob iska kaaladahayno oo hondho liskala shadahayo ilaahay subxaana wa tacaala kama hasan walaayay noocaasa ilaahayna siiyey ugu dambeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo xafladdaa soo xiray ayaa ka warbixiyey ahdaafta dowrada loo qabtay isagoona la dardaarmay culimada dowrada loo soo xiray dowradan kulle ahdaafta lanqobadi may hayta heensada sheekh sheegay jazaahullahu khayra jazaa culimada iyo umarada dee ilaahay subxaana wa tacaala meelka shalqaadi male culamadooda umarada ah dadka diinta ka hogaamiya mayla raa shareecada ilaahay maamulow shareecila ka dhagame hoobleer ulabi hormuda dowladda unu wadnana may wahaan dowlad islaami ah xukunja iyo marjicya iyo alkitaab wasunna iyo waay maadaama saasata marka maya culummada kaalantiyo kaalan runtii iyo dangamuuqato waay jazaahumullahu khayra jazaayadoo ahmiyadaas yo leyin iyo marka may la raayo ummadii wala bar haddii ata shareecada ilahay la tadbiiqi qudaad la naqdo la xukum haddii ata dhinac walba maal amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar haddii ata marka doorsho iyo ahmiyadiyo bulshada dhateeyo kuleyin dartiye iyo mayba sheentay dowladan in walaalaha lanqobada oo culummada waana laka buraarujiyo culimmadan inta leymaa badan yihiin laakiin inta haddan kuma muuqatay oo may la raayo in ku muhiimsanaayeen bax ku qiib galaan maadaama sanad cusub la bilaawahay in bal sanadkii hadda laha dhaafi dacwada heer jasadahay walbarashada heer jasahay wilaayada guud ahaan axwaaliya in walbadan iskugu waraysaday bajarti in haddana sanadkan hadda biladahayo shaqadii iyo dacwadii iyo barnaamijkii qaabka laka dardar weelafadii yan in badan bal ku hadlaay jazaahumullahu khayra jazaa ahdaafta marka dowru lanqobad ee kumid hayti ilimay humbaarsagnaa warasatul ambiyaa iyo nabag sallallahu alayhi wasallam yaa ni tilmaami alculamaau warasatul ambiyaa ambiyadan lacag iyo dahab iyo diinaar iyo mal ku dhaxalna walaal ku dhaxlay mayo waa cilmigaas ma cilmigaas uu sugahay marka may waxa in ummatana deersino risaaladii gudana culimada korjamay basaaran albayaan wal hidaayah oo hidaayatu dilala wal irshaad ah waxyaabaha kaloo niyaalo culimmada hormuudka nagadaaan may kumida alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waa qayb ka mid ah dardargelinta howlaha shaqo ee horyaalaha mas-uuliyiinta wilaayada bakool waxayna dowladani ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan wilaayada uu ku soo gebagaboobay shirweyne u dhexeeyey culimaaudiinka hogaanka qabaa'ilka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamigaha ee bakool mahadsanid cabdiqani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed يا قارئ القرآن عش بنعيمه واقرأ تفاسير الكتاب الأعظم متدبرا متأملا متفكرا متفائلا مستبشرا ولتعلمي deegaanka tarambi oo hoos yimaada degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad aad u qiimo badan oo lagu maamuusayay qalinduminta sagaal arday oo dhammaysatay xifdiga qur'aanka kariimka kana baxay madarasada qur'aanka kariimka ee obay ibnu kacaba munaasabadan ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxaana ka soo qayb galay waalidiinta ardayda macallimiinta madrasada odayaasha deegaanka iyo dadweyne kala duwan oo bulshada tarambi ah iyo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuura madrasadan loogu magacdaray sahaabiga daliilka ah ee ubay ibnu kacaba ayaa muddo saddex sanaha ka furan deegaanka tarambi waxayna muddadaasi ka shaqaynaysay sidii carruurta deegaanka loogu barbaarin lahaa qur'aanka kariimka iyadoo diiradda saarta xifdiga qur'aanka tajwiidka iyo culuumta kale ee sharciga macalinka guud ee madrasada ubay ibnu kacab ahna aasaasihii malcamadaana oo munaasabadda ka hadlay ayaa yidhi waxaan ahay macallinkii iyo asaasihii madrasada ubay ibni kacab ee ku taalla tuulada tarambi ee hoos tagta degmada ceelbuur ee gobolka gelguduud allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iskale waafajiyey taqriiban waxaa weye ninka la yidhaha waxay taariikhdu ku baagneed kun afar boqol afartan iyo afartii bishii saddexaad ee rabiici awal lix iyo labaatankeedii ayuu alla subxaanahu wa tacaala noo suurtogeliyey dugsigii inaan dhisno isuguna keenno ardaydii duruustii inaan u bilowno taqriiban muddo waxaa weye saddex sano oo dhodhow ayay madrasadaas fureed allah subxaanahu wa tacaala maanta wuxuuna soo waafajiyey majliskan qiimiga badan oo alla subxaanahu wa tacaala nagu guuleeyey in hal mar sagaal cunug allah subxaanahu wa tacaala waxaa weeye uu qadaray inay hal mar isla soo wada qalinjebiyaan runtii ma ahan ardaydii ugu horreysay ay qalinjebiso arday ka horreysa ayaa jirtay oo waxaweye bilihii la soo dhaafayey si taaltaala u qalinjebiyey macaahidda islaamiga ah ee deegaanka ku yaallana ku kala biirbiiray ardaydan laakiin waxay uga dugnaayeen arday waxaa weye hal mar soo wada qalinjebisay oo ilaa sagaal gaaray ayay ahaayeen haddana kuwo kale waxaa weye runtii waxaa weeye ayagana dhammaada oo dhodhow ayaa jiro marka alla subxaana wa tacaala baa mahad iska leh na waafajiyey waxaa weye runtii majliskan qiimaha badan ilmaha waxwey ninka leenoogu soo qalinjebiyeen tiradaas la eg intii ay socotay munaasabadda ardayda qalinjebisay waxay si qurux badan noogu soo bandhigeen bandhig ay ku muujiyeen heerka aqoontoodu ay gaarsiisan tahay
جئنا إلى مدرستنا هذه مع والدينا صغارا ولا نعرف شيئا إلا من أكل وشرب ولعب جلسنا مع أستاذنا الفاضل مدة من الزمن في هذه المدرسة وبدأنا بتعلم القرآن من بداية وسرنا وصبرنا وسهرنا وحملنا كتاب ربنا مع التجويد والأتقان والأتقان كما قال الإمام ابن الجزيري رحمة الله عليه والأخذ بالتجويد عنه لازم من لم يجود القرآن آثم
كم حروف الإغلاق؟
حرف واحد وهو الباء الميم الساكنة كم حالة لها؟
لا ثلاث حالات إدغام وإخفاء وإظهار ما حكم الميم والنون المشددتين؟
حكمهما إظهار غنة على الميم والنون حالة تشديدهما المعرفة إذا وقعت قبل حروف الهجاء كم حالة لها؟
لا حالتان قمرية وشمسية يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه
اذكر شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله سبعة وهي اليقين العلم المحبة الصدق الإخلاص الانقياد القبول اذكر شروط شهادة أن محمد رسول الله شروط شهادة أن محمد رسول الله أربعة وهي طاعته فيما أمره تصديقه فيما أخبره اجتناب ما نهى عنه وزجره ألا يعبد الله إلا بما شرع ما هي الطهارة الطهارة يرفع الحدث وإزالة النجاسة waalidiinta ardayda qalin jebisay oo aad ugu faraxsanaa guusha carruurtooda ayaa goobta ka sheegay inay u riyaaqeen siday wax u barteen owlaaddooda iyagoona aad ugu mahadceliyey macallimiinta dadaalkooda iyo siday ugu hagarbixeen ardayda alxamdulilaahi rabbialcaalamiin anigoo ah waardeynti ahna odayaasha deegaanka ka mida waxaan halkan aan uga mahad celinaynaa ilaahii subxaana wa tacaalaha oo halkan madrasadan isugu kaanyo keenay annagoo maaratahay ku barahayna diinka ilaahay waxaan haddana u mahad celinaynaa culummada ardaydan soo waxbartay aad iyo aadaan ugu mahad celaynaa waa ku soo dhoweynay waa uga mahad celinay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ilaaha mahad iskale marka ugu horeysa madrasada waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto insha allah dugsi ama madaraso meeshaan waxaa ugu horreeyey aan ilmo dhedhelle ay dugsi ama khudba noo akhriyaan ama ay taraawiix noo dejiyaan ama ay ninka la yidhaah masaajidka wax kelmad ay ka dhahaan madarasadan hadda aad arkaysiin ilmaheedii iyo waxbarashadoodii adinku aad ujeedin culummada hadda noo timid ay ujeedo ayaa horta noogu horeysay alxamdulilah ilaah mahaddaas iskale ilmaha waxbarashadoodu waxaa la dhihi karaa boqol waa boqolkiiba boqol kii wax bartay oo hore wax u bartay oo qur-aanka dhammeeyey iyo midka aan dhammaynba alxamdulilah ilaah mahaddaas iskale culummada aad iyo aad bay ilmaha ugu dadaaleen haddana dadaal ay ku wadaan ilaahay ayagana ajri iyo xasanaad fara badan ha ka siiyo annagoo waalidiintaana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa qur-aanku waa nuurka nolosha jiilka maanta qalin jibiyeyna waa iftiinka berito munaasabadda qalinjibinta ee ka dhacday deegaanka taranbe ee ceelbuur hoostaga waxay ahayd maalin taariikhi ah oo lagu maamuusay ardayda xifdisay qur'aanka kariimka madrasada ubay ibnu kacab ee deegaanka tarambina waa mid ka mid ah madaarista qur'aanka kariimka ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda mahadsanid marwan ugu dambeyntiina maamulka islaamiga degmada buulo fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowro sharci ah u qabtay ganacsatada ku dhaqan degmadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman iyadoo qayb ka ah dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxaa saacadihii lasoo dhaafay dowro sharciga loo qabtay ganacsatada ragga qeybahooda kala duwan munaasabadii gebagabada dowradaas waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo iyo marti sharaf kale maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada buulo fulay ayaa lahaa agaasinka dowradan taas oo socotay muddo toddoba maalmood ayna ka faa'idaysteen ganacsatada degmadan dowradan oo loogu magacdaray cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu shicaarkeeduna waxa uu ahaa waaxalla allaahu albayca waxarama arriba ayaa intii ay socotay waxay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad munaasabadii gebagabada dowradan xubnihii ka hadla waxaa ka mid ahaa sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed kalaf oo dardaaran gaar ah u jeediyey ganacsatada degmada buulafulay nebigu wuxuu u duceeyey sala allahu caleyh wasalam ruuxa markuu ganacsanayo samxiga ahee dabacsan ee dadka u naxariista raxima allaahu imra'an idaa baaca samex markuu wax iibinaya iska saamaxa dadka intaan maa kaa dhiman haa ma weyde haa waa isku kacafiye kaa allah u naxariis ducadii nebigu helaya ee allana bedel buu siinayaa marka waa inaan garannaa allah subxaanahu wa tacaala dadka wanaagga sameeya wanaag buu ugu bedelaa markaan ganacsanayno markaan guryaheenna joogno markaan bannaanka u xilli kasta alla inaan ka baqno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballanqaaday liladiina axsanuu fii haadihi dunya xasana dadka adduunyada wanaag ku sameeya adduunka wanaag bay ku helayaan dadka xumaanta sameeya xumaan bay helayaan wa jazaau sayi'atin sayi'atun midluhaa qofkii wanaagga ka shaqeeyo ixsaan ka sameeyo ganacsigiisa xalaal ka raadiya allah wixiisa u barakaynayo dhulka ilaahna waasic wey wa ardullaahi waasica ka gadaal alle wuxuu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaabin sabarka qofka oo isagoo ganacsigii ku jira albaabka xirayo oo cibaado ilaahay aadayo oo jihaad aadayo oo ka maqnaanaya ganacsigiisa sanad oo cibaado ilaahay aadaya allah wuxuu abaal mariyaa dadka sabra oo daacada alla ku sabra ajrigooda bikayri xisaabin intaasi kadib waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku saabsan dowrada muddada ay socotay iyo duruusta ay ganacsatada ku qaateen dowradii oo an socotay ganacsatada degmada buulafulay dowladaas magaasha maybel eraayo cuhmaan ibn cafaan radiallahu canhu shicaar shamay bahaayeen waa axala allaahu albayca wa xarama ariba dowrada todob maalmood iyo socti mayna laga qaadayn duruusaeed in qiimo badan oo ku hadlaayeen ganacsiga duruusta oo laga qaadaay markeena ku warbi ilaa shan qodob oo kale iyo diirada iyo tarkiiska la saaray qodobkan ka horeeyay ahaaye oo laga qaaday dowlada waaqicul muslimiin alyowm muslimiinta geedka marxaladda iyo xaaladan la roogo waaqiga hadii la roogo muslimiinta wala iyo xaalad iyo ku suganyin waxyaalaha oo markaas ciwaankan ka horeeyay oo laga qaaday dowladii ku mid ahaaye ciwaankaas mayba hooseeday markan lama lama mowduuc diyaacu diin iyo wa diyaacu dunyaa iyo hooseedeen qodobka saddexaad markaas laga qaaday dowladu mayba ku mid ahaaye aadaabu taajir almuslim qofka muslimka oo ganacsiga ah aadaabta markaas lanku baahanyi sharciga ah iyo qodobka saddexaad oo laga qaaday dowlada mayba ku mid ahaaye alriba wa anwaacuhaa wa dararuhaa fi tijaara ribada iyo anwaacadiya iyo markaan dhibaatada oo muslimiinta mayba u ahaan ganacsiga iyo markaasi iyo inleta may kale ku mid ahaaye qodobkan kadambeeye shanaad oo duruusta kabahaasi dowlada ku mid ahaaye alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'idaysatay dowladan oo la hadlay andalus ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'iideen qaala tacaala waaxala allaahu albayca waxarama arriba arriba luqatan aziyaada wa sharcan caqdun calaa ciwadin maqsuusin kayri macluumi altamaathul fii micyaari sharc tanqasibu riba ilaa qismayni alawal riba alfadl والثاني ربا النسيئة تدخل الربا في شيئين المطعومات للآدميين الذهب والفضة أي النقود يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بثلاثة شروط الحلول التقابض التماثل حكم الربا حرام قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وكذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا waxyaabo badan ayaa lagu hadala dowlada waxaa ka mid ahay waaqicilmuslimiin alyowm dhacdooyinka maalin iska dhayn adduunyadu iska dhayn tan koowaad dayaacu diin diin oo dadayacu tan lamaad waxaa la kayaal dayaacu dunya adduunyada oo dayac dayaacu diin ami un saa qaadanay qayb ka mid ah waxaa ka mid waxaa ahayd qodobadeed waxaa ka mid ahaayeen khiyaabu taxkiim sharcilah maqanaasho ka maqanay xukunkii la isku xukun shari- sharciga islaam la kuweeyey meesha ka maqan Eh, sharciga islaam mani oo idhi isku hukungnay wo isku hukun hukun hukun la-aan ma dhaya ilaan sababto ay maani kan id halka arana meel kale lagshartay wii ahaadin Een, marka saas laajligeed waxaan wanaa khiyaab waa ka maqanay taxkiimi sharcilaahi ilaahay xukun ilaahay sharciga soo sal isku hukunay oo meesha la kuweeyey ka yaraad Een, baryahan waxaa noo socday ee, duuro toddobaadle ah oo nooga socotay ee, makaanka haddaan fadhino Ee, min aadaabi tijaari almuslim waxaa ka mid ah kow anniyatu saalixa niyad wanaagsan inuu la yimaado qofka markuu ganacsan rabo inuu niyadiisii wanaajiyo niyo waxaan ku salaysnayn wax kama jiraan wax kama soo qaad ma lahan maxaa yeelay xadiidkii rasuulka sal lla ly slam oo cumar bni khadaab oo wariyey inama alacmaalu binniyaat ayaa u daliil ah waxaa loo baahan yahay qofka ganacsigiisa inuu ikhlaas u ahaado oo mid baraxtiran oo wanaagsan oo macnaha wuxuu rabaa busineskiisaas inuu ilaahay u barakeeyo maamulada islaamiga ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxay muddooyinkan si dardar leh ku wadaan dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada si dadka muslimiinta aysan marti uga noqon barashada faafinta iyo difaacida diinta islaamka aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu